magaalada kismaayo ayaa maanta laga dahfuray tobabar soconaya muddo laba maalmood ah kaas oo ay soo qabanqaabiyeen midowda ururada shaqaalaha jubbaland tobabarka ayaa diiradda lagu saaraya aqoonsi wadaarsi iyo la tashi ku saabsan qabyo qoraalka siyaasadda qaran ee la xiriirta ee kabista iyo la dagaalanka saameynta isbeddelka cimilada munaasabadda furitaanka tobabarka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland gudoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland xildhibaan shire cabdi maxamed gudoomiyaha haweenka degmada kismaayo gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha jubbaland iyo xubno kale oo ka socday wasaaradaha iyo ururada bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ahna kusimaha wasiirka ibraahim maxamed qooshow oo si rasmi ah u daafuray tobabarka ayaa sheegay in jubbaland ay ku dadaalayso in ay hormuud u noqoto qorshayaasha lagula tacaalayo saameynta isbeddelka cimilada shirkan ay soo qabanqaabiyeen iwlow hay-adda shaqaalaha adduunka iyo festunna waa u mahad celinaya dowladda federaalkana wuxuu soo maray ururka xiriirka shaqaalaha ee festu sidaas horta anigu nagu soo gaaray marka waa in sidaas loo fahmaa marka waa iska soo gebagabeynaya aad iyo aad aa umahadsantihiin dhammaantiin waa idin mahad celinaya ciddii ka soo qayb gashay waxaana rabnaa wixii maanta meeshaan laydinka sheegay inaad ka faa'iidaysataan oo ay idiin noqdaan waxa oo laga faa'iidaysto tiimkan saaxiibadeenna waxaan leenahay maadaama trainingkan markuu dhamaado dadkan waa inaa shahaada siisaan asalaamu calaykum isku soo wada duuba tobabarkan ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo talooyin iyo fikirrado cusub oo lagu xoojinayo siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada kuwaas oo waxtar u yeelan doona bulshada jubbaland iyo guud ahaan soomaaliya